bismillaahi raxmaani raxiim duhurnimo wanaagsan rabadaanulkariim ayaan hawada idinka leenahay waa maalinimo talaadaah taariikhduna ay ku astaysan tahay toddobada bisha lixaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka iyaga duhurnimo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa soo dhoweysay go-aanka ay ku ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sharciga xanaanada xoolaha dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa habeennimadii xalay ahayd si rasmi ah daah uga furay tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee rabadaan oo sannad walba ay warbaahinta qaranku baahiso dowladda taiwan ayaa waxa ay heshiis iibsi radaarka ilaaliya ammaanka xeebaha soomaaliya la gashay shirkad maraykana oo ku takhasusay ilaalinta xeebaha iyo maraakiibta maraysa biyaha maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa soo bandhigay rag ka tirsan ururkii al-shabaab oo gacanta ay ku soo dhigeen xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan ayaa waxaa sarawkac laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo qutul duruuriga ee ku yaalla magaalada muqdisho
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaytka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
isku soo noqod wanaagsan rabadaanulkariim ayaan hawada idinka leenahay meel walbo aad joogtaan iyo weliba si walbo codkayagu idiin soo gaarayo kusoo dhowaada qodobadaad hore u maqasheen oo faahfaahsan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa soo dhoweysay go-aankii ay ku ansixiyeen mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda sharciga xanaanada xoolaha dalka ibraahim guudle isxaaq ayaa inoo eegaya qodob reebkaas
iyadoo shalay mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay ansixiyeen dhowr hindise sharciyeed oo uu ka mid yahay sharciga xanaanada xoolaha ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda soomaaliya waxay soo dhoweysay tallaabadii baarlamaanka soomaaliya sharcigaas uu ku meelmariyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane siciid xuseen ciid oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey tallaabadii baarlamaanka sharcigaas uu ku meelmariyey isagoo sheegay in sharciga xanaanada xoolaha uu muhiimad gaara u leeyahay dalka shirkan jaraa'id maanta waxaan u qabanay inaan soo dhoweyno go-aankii shalayto baarlamaanka soomaaliya uu ku ansixiyey sharciga xanaanada xoolaha oo in muddo ah baarlamaanka dhex yaalay oo soo maray marxalado kala duwan saddexdii akhris u dhammaadeen shalayna codka soo gaaray sidii quruxda badnayd baarlamaanka u ansixiyey inaan soo dhoweyno sharcigaasoo sharci ahmiyad weyn u leh shaqada wasaaradda iyo guud ahaan horumarinta caafimaadka xoolaha dalka sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sheegay in sharcigan meelmarintiisa uu ku soo aaday xilli loo baahnaa iyo in la dhiirageliyo caafimaadka xoolaha iyo ganacsigooda sharcigan runtii wuxuu ku soo aaday wakti munaasaba wakti aada loogu baahan yahay in la dhiirigeliyo caafimaadka xoolaha iyo ganacsigoodaba wuxuu ku soo aaday dhowr beri kadib markii la saxeexay iyadana brotokoolka caafimaadka dowladda soomaliya dowladda turkiga oo maalinta dhowda madaxweynaha turkigu dalka soo booqday heshiisyadii la saxeexay uu ka mid ahaa kan iskaashiga caafimaadka xoolaha aada iyo aad baan marka u rajeynaynaa in sharcigan waana furaha wax kasta oo laga qabanayo xoolo hadday tahay ugu weyn yahay maalgashiga xoolaha maalgashiga in xoolahayna maalgashi ay helaan waxaa kow ka ah horta waddankunu leeyahay sharci xoolo ayaa fura ka ah wax badan bay marka howsha ayna sahlaysaa waddankan shuruucdii hore u jiri jirtay boorka in laga jafo shalay ayaa mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho waxa ay ku ansixiyeen sharciga xanaanada xoolaha iyadoo ay ogolaadeen boqol iyo konton mudane halka saddex mudane ay ka aamuseen waxaana sidoo kale ansixinta sharcigan uu kusoo beegmayaa xilli dhowaan dowladaha soomaaliya iyo turkiga ay kala siixdeen iskaashiga caafimaadka xoolaha ibraahim gudle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa habeennimadii xalay ahayd si rasmi ah u dahfuray tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee rabadaan oo sanad walba ay qabato warbaahinta qaranka soomaaliya iyadoo si toosa ay uga baxi doono telefishinka qaranka iyo rediyo muqdisho waxaa qodoboreedkaasi inoo faahfaahinaya waryahayaga maxamed macalin xasan
tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka oo sanad kasta ay qabato warbaahinta ayaa munaasabad kooban oo lagu qabtay stuudiyaha sideedaada rediyo muqdisho waxaa ka qayb galay agaasimaha rediyo muqdisho agaasimaha telefishinka qaranka gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo sidoo kale xubnaha guddiga tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaana agaasimaha rediyo muqdisho axmed faarax gaatamo ayaa sheegay inay sharaf u tahay in mar kale ay qabtaan tartan cilmiyeedka uuna u rajeeyey ka qaybgalayaasha tartankan in ay aqoon ku tartamaana waxaa sharaf weyn noo aqaawo halkan inuu nooga bilowdo barnaamijkii tartan cilmiyeedka oo ay ku tartamayaan gobollada dalka soomaaliya barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo sarena loogu qaado aqoonta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaa lagu bixi doonaa amaalmarino degmadii ku guulaysata waa tartan saaxiibtinimo waa wanaag waa horumar marka intaas ayaan kusoo koobaya waa mahadsantiin agaasimaha telefishinka qaranka cabdinaasir xuseen xasan ayaa sheegay in tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan si toosa sanadkan looga daawan doono telefishinka qaranka iyo rediyo muqdisho barnaamijkan waa barnaamijkii lixaad ee la qabto asalkii hore waxaa lagu bilaabay raadiyo muqdisho wakhtigii la furay t v-ga qaranka waxaa lagu xijiyay in t v-ga isagoo duubisa la sameeyo soo socod dheer kadib sanadkan horumarka aan gaarinay wuxuu noqon doonaa in t v-ga iyo raadiyahaba si toosa looga daawan doono tartanka caalamka oo idil raadiyo muqdisho siduu ka ahaan jiray iyo uu kusoo biiray t v-ga qaranka taasna waa dadaal dheer oo ay wasaaradda ka shaqaysay in muddo ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane xuseen yuusuf jimcaali ayaa tartamayaasha ku booriyey inay maskaxdooda maalaan oo ay aqoonta lagu tartamayo ka faa'iidaystaan maadaama tartanka uu cilmi badan xambaarsan yahay tartan aqooneedku tartan marka aad maqasho waxaa kuu soo degdegaayo ciyaaro laakiin caawa waxaan u malaynayaa maskax ka ciyaar ayaan u malaynaya halkaan caawa gudaha furi doonno oo aan lugta iyo maaragtay gacantaba aan laga ciyaaraynin marka waa arrin aad iyo aad fursad u ah dhallaanka soomaaliyeedna fursad u ah waxaan weliba aan aaminsannahay waxay gelinaysaa qiiray gelinaysaa ninkii shalay waxbartay ee waxbarashadiisa su-aalihii la weydiiyey sida ay tahay uga jawaabay kan kaloo saaxiibkiisa ah haddii gaabis galay wuxuu is leeyahay adiguna dadaalka labalaab si aad sanadka soo socdo aan lagaaga guulaysan sidaas si lamid waxaa uga faa'iidaysanaya masaa'il fara badan ama aqoon badanoo adigu kaa maqneed markaad maqasho iyadoo nin wiil soomaaliyeed inta la weydiiyo oo ka jawaabayo hadday kaa maqneed adiguna waa kororsanaysaa marka mar walbaba waa fursad oo aan ogsoonnahay mar walbaba barnaamij kadis la yidhaahdo ayaa la qaba jiray isguulaadka loo qaba jiray hadda maanta isguulaad iyo way ka gudubtay waxay u gudubtay degmooyin heer degmaa ku tartamaayo taasna waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda warfaafinta oo runtii dadaal dheeri ah samaysay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayr maarey uu si rasmi ah u furay tartan cilmiyeedka bisha ramadaan ee warbaahinta qaranka ayaa maamulka gobolka uga mahadceliyey in sanadkii labaad uu taabagelinayo tartankana
ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa gobolka banaadir guddoomiyaha iyo maamulkiisa oo runtii sidaa uu sheegay lixdaa jeer inta badan iyaga ayaa ayaa hirgeliyey waa xasuustaa sanadkii hore sidaasoo kale wasiir baan wasaaraddan ka ahaa ramadaankii kan ka horreeyey gobolka banaadir ayaan xasuustaa inuu hirgeliyey oo oo taakuleeyey in barnaamijku socdo haddana in maaragtay guddoomiye yuusuf xuseen uu roolkiisii qaato oo maaragtay uu taageero barnaamijka maaragtay bulshada soomaaliyeed ay isku dhexgalka bulshada soomaaliyeed iyo degmooyinka aada iyo aad baanu midana guddoomiye kugu ammaanaynaa mudane maxamed cabdi xayr maareye wasiirka warfaafinta ayaa uga baaqay bulshada soomaaliyeed inay iscaawiyaan oo ay ka qayb qaataan afurinta dadka walaalahood ee aan waxba haysan
ugu dambayntii waxaan jecelahay inaan fursaddan uga faa'iidaysto shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ee muslimiinta inaan ugu baaqo inay bishan ramadaan iscaawiyaan dad badan oo soomaaliyeed qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa si fiican u afurin cunug yar oo soomaaliyeed oo badan ayaa laga yaabaa inuu la-yahay caano iyo biyo saafi ah kuwo kalena ay waxhaystaan marka ama afurkii qaybi ka soo hadhay oo aanu dareensanayn in baahi adag ay qoysaska soomaaliyeed qaarkood haysato waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada shirkadaha waaweyn iyo dowladda gobolka banaadir oo aan ogahay inuu rool fiican qaato qofba qofka ku xiga inuu qoodiyo runtii soomaalidu dhaqan way u leedahay taas laakiin haddana mar walba baraarujintu muhiim weeye maxamed macali xasan warbaahinta qaranka muqdisho
dowladda maraykanka ayaa cambaarayn kulug dusha kaga tuurtay dilkii dhowaan loogu geystay magaalada muqdisho wariye sagal salaad cusmaan oo ka tirsanayd wariyaasha warbaahinta qaranka sida warkan uu noogu noogu eegayo waryahayaga cabdirasaaq sheekey
ergada dowladda maraykanka ugu qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay si kulul ugu cambaarayeen dilkii shanta bishan magaalada muqdisho kooxa hubaysan ay ugu geysteen wariye sagal salaad cismaan oo ka tirsanayd warbaahinta qaranka war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda maraykanka waxay tacsi u diraysaa qoyska saaxiibada iyo dadkii la shaqayn jiray sagal islamarkaana waxaa saxafiyiinta soomaaliyeed ay ku boorinaysaa inay sii wadaan halganka ay ugu jiraan ilaalinta xorriyadda hadalka iyaga oo wakiilka shacabka soomaaliyeed dowladda maraykanka ayaa sidoo kale dowladda soomaaliya ka codsatay in cadaaladda la hor keeno dembiilayaasha islamarkaana ay sii labalaabto dadaalada lagu dhammaynayo dhaqanka ciqaabta ku sallaysan ee hanjabaadda ka dhanka ahi dadka soomaaliyeed marka ay cabbirayaan xuquuqdooda caalamiga ee xorriyadda hadalka waad mahadsan tahay cabdirasaaq sheekeeye ayuu ahaa oo inoo soo koobayey war ka soo baxay dowladda maraykanka oo lagu cambaaraynayay dilkii loogu geystay magaalada muqdisho oo kooxaha hubaysan ay ugu geysteen waryahayaga waa waryahayagii sagal salaad cusmaan oo dhowaan ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib markii ay kooxaha hubaysani ku dileen dowladda taiwan ayaa waxa ay heshiis iibsi raadaarka ilaaliyaha ammaanka xeebaha soomaaliya la gashay shirkad maraykan ah oo ku takhasusay ilaalinta xeebaha iyo weliba maraakiibta maraysa biyaha sida waryahayaga cabdirasaaq sheekeeye uu mar labaad inoogu eegayo
shabakadaha raadaarkahi waxay leedahay shan qaybood oo isgaarsiina iyo saldhigyo laga samaynayo xeebaha dekadaha shanta magaalo ee ka tirsan soomaaliya oo kale ah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka berbera kismaayo boosaaso iyo hobyo waxayna shabakadahani ay ka saacidayaan dekadahaasi amniga maraakiibta iyo maamulka howlaha dekadahaasi sidoo kale qorshahan ayaa ka mid a mid lagu saacidayo howlgalka midowda yurub ee afduubka ka ilaalinaya maraakiibta xamuulka qaada ee maraya biyaha xeebaha badda soomaaliya heshiiskaasi ay wada galeen shirkadda midowda yurub hoos tagta iyo wakiil ka socday dowladda taiwan waxaana ujeedka heshiiskaasi uu ahaa in lagu horumariyo isgaarsiinta badaha soomaaliya si maraakiibta ugu sahasho inay nabadgelyo ku maraan iyo si deg deg ahi in loola xidhiidro haddii shil ama dhibaato kale ay qabsato maraakiibta xamuulka sida caalamiga ah dhanka kale wakiilka shirkadda o b b ayaa sheegay in shirkaddiisu ay aad ugu faraxsan tahay qorshahan shabakadda raadaarka oo lagu hagaajinayo xaaladda amni ee xeebaha ku teedsan badaha soomaaliya si looga hortago ayuu yidhi khatarta ku imaan karta maraakiibta dawliga ah iyo kuwa goboleedka intaba raadaarkan ay dowladda taiwan ku tala jirto inay ka samayso xeebaha soomaaliya waxaa kale oo ay ka saacidaysaa ciidanka badda soomaaliya sidii ay macluumaad badan ay ku heli lahaayeen islamarkaana ay gudan lahaayeen shaqada loo igmaday wakiilka dowladda taiwan ee midowda yurub u fadhiya ayaa sheegaya inay dowladdiisu ay ballanqaadayso dowr weynna ay ka qaadanayso arrimaha ammaanka iyo taageerada bini'aadantinimo iyo gacansiinta ciidamada badda kala gedisan ee ka socda oo ay ka qayb qaadanayaan ammaanka xeebaha soomaaliya si loo sugo habsamidda howlaha mareennada badaha soomaaliya ayuu yidhi
kaaha degmada xudur ee gobolkaasi bakool ayaa waxa ay soo bandhigeen rag ka tirsan ururka al-shabaab oo dhowaan isku soo dhiibay maamulkaasi degmada xudur waryahayaga maxamed xasan go'ni ayaa inoo haya faahfaahinta warkaas
kooxda nabadso ee al-shabaab ayaa isu soo dhiibay gacanta maamulka gobolka bakool markii ay u adkaysan waayeen howlgallada joogtada oo ay wadaan ciidamada xooga dalka iyo kuwa booliska koonfur galbeed wixii lasoo dhaafay ee may galgalo ay sameeyeen ciidamada xooga dalka waxay ku dileen ilaa dhowr iyo toban saddex ka midan ay ahaayeen horjoogayaal ka tirtiraa maleeshiyaadka al-shabaab taasi oo sababtay in caruur badan oo dhaqalday ay dib kusoo laabtaan iyagoo ka faa'iidaysanaya casirka ballaaran oo ay fadhisay dowladda federaalka soomaaliya cadow cali maxamed waa sideed iyo toban sano jir wuxuu ka mid ahaa maleeshiyaadka al-shabaab kuwa jidkooyada sameeya oo shabaab dhexdeeda loogu yeero hamiin wuxuuna haatan ku jiraa gacanta dowladda wuxuuna codsanayaa in lasii daayo maadaama uu soo diiday gacanta maamulka gobolka bakool
guud ahaan warkii duhurnimo oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maantoo talaada ah oo adigoo nicmo cabdisiciid aan idinla socodsiinayay asxaabta igala qayb qaadatay warka oo warkana maanta uu inoo soo saaray waryahayaga cabdirasaaq sheekeeye ibraahim sheekeeye guud ahaan anagoo isku duuban waxaanu idinkaga tegaynaa rabadaan kariim